الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraة النجmi casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi afara'ayta bal ii sheeg alladii kii tawallaa jeestay oo xaqii ka jeestay ama iimaankii ka jeestay wa actaa siiyey qaliilan wax aada u yar siiyey oo bixiyey wa akdaa gawaan gaaray dabadeedna gawaan gaaray a cindahu bal ii sheeg agtiisa cilmu lgaybi waxa maqan ogaalkooda miyaa agtiisa ahaaday oo fa huwa isagu markaa yaraa waa arkayaa miya aayadahan marka sabanusuulkooda ilaa saddex waxyaabood bay sheegaan laba ka midaan soo qaadaynaa midka kalena waa ka tegaynaa lifasaadihi iyo budlaankiisa darteed ayaan uga tegaynaa macnaha koowaad ama sabab nusuulka koowaad waxa uu yahay alwaliid bnu lmugiira ayaa qur-aanka iyo ayuu dhageystay xoogaa marka waa yar dabcay oo waa soo yaro dabcay marka ayaa ay quraysh ceebeysay waxayna ku ceebeysay war diintii aabbayaalka miyaad ka tegaysaa iyo odayaalkii baadi miyaad ku xukumaysaa dadkii adiga aada ka soo jeeday markaabuu wuxuu yidhi maxaa waxaan u raacaysaa bay dhaheen markaabuu wuxuu yidhi innii khashiitu cadaab allah anigu waxaan ka baqayaa buu yidhi ilaahay cadaabkiisa mid baa marka u damaanad qaaday uu yidhi cadaabka anaa kaa qaadayo oo markaa yacnii wixii intii lagu cadaabi lahaa wax kamida intii adiga cadaabkaagii anaa kaa qaadayo ee wax bixi oo wax isii isagiina sidii buu xaqii uga tegay uga jeestay waana ogolaaday ee ayaanbuu wax bixiyey markii dambena waa iskaga bakhaylay oo maal jacaylkii baa ka qaalib noqday waa iska dhaafay inuu markaa yacnii wixii sii bixiyo kuwaas buu marka rabbi ka hadlayaayo afara-ayta aladii tawallaa kii xaqa ka jeestay xoogaa yarna bixiyey oo si oo siiyey qof isaga markaa ku yidhi waxbaan kaa xambaarayaa oo dunuub iyo awsaar adiga ku saaran baan kaa xambaarayaa yidhi wax siiyey dabadeedna markaa iskaga bakhayltamay sababu nusuul marka kaas waaye oo alwaliid ibnu lmuqiira ay kusoo degtay baa la dhahaa aayadda qaar kalena waxay leeyihiin alcaas bnu waail assahmi ayay aayaddu kusoo degtay marmar ayaa marka waxaa dhici jirtay inuu afka ka waafaqo ama arrimaha qaar uu nebiga ku waafaqo uu ku raaco markaana uu muujiyo inuu nebiga waafaqayo dabadeedna marka waa ka jeestay wuu ka tegay kaas baa marka waxaa laga cabirayaa oo laleeyahay xaqii buu ka jeestay wax yar buu bixiyey waxa yar uu bixiyeyna waa intii uu muwaafaqada muujinayey oo nebiga sala allahu calayhi wasalam uu waafaqayo inta dabadeedna marka wuxuu u dhurtay marka xumaantiisii iyo qaabdaradiisii labadaa sabab baa ugu muhiimsan wax laga sheego abujahalna waa kusoo degtay waa la dhahaa aduu sida ay ahaataba marka sababu nusuulku sidaas u badan yahay ayb kan kale inkastoo kutubu tafsiir lagu sheega haddana waxaan dhacay waxaan wuxuu u muuqdaa marka wax aan marnaba xaq noqon karin oo bacdi saxaaba ayaa aayaddu ay kusoo degtay oo xaqii intay xoogaa wax bixiyeen markii dambe iska dhaafay waxbixintii oo la yidhi dad ay yidhaahdeen dembiga aad ka cabsanaysa anaa kaa xambaaraya ee iska dhaaf sidii buu marka wixii ku dhaafay xaqii iyo wixii uu bixin jiray saxaabi jaliil ahoo weynna oo ilaahay janno uga marqaati kacayna sidaas laa-iq uma aha waxaas oo kale ayb marka saa darteed midaasi marka wax ictibaar weyn ma laha marka allah wuxuu leeyahay fara-ayta bal ii sheeg alladii kii tawallaa jeestay oo xaqi ka jeestay wa acdaa bixiyey oo siiyey qaliilan icdaa-an siin qaliilan aada u yar siiyey wa akdaa oo gawaan gaaray dabadeed akdaa waxaa la yidhaahdaa qofka markuu ceel iyo dhulka ka qodaayo siduu u wado u wado u wado markuu muddo qodo marka uu gaaro meel sallax ah oo gawaan ah ama dhagax adag marka uu gaaro qofkii waa iska laabanaya waa iska dhaafayaa hawshii iyo wixii uu waday marka wa-akdaa bimacnaa waxaa weeyaan wuxuu gaaray meel gawaan ah balaqa kudyatan ayuu gaaray ajbala akdaa ajbala marka la yidhaha buur buu gaaray waay akdaa marka la yidhaahdana dhagax sisib ah buu gaaray waay marka waxaa lagu shabahayaa sida uu wax yar u bixiyey dabadeedna xaqa uga go-ay ayaa waxaa lagu shabahayaa nin inta ceel biyo ka ceel qotay meel marku marayo dhexe iskaga laabtay markuu arkay gawaan iyo meel adag uu arkay wa acdaa siiyey qaliilan icdaa-an siin qaliilan aada u yar wa akdaa dabadeed gawaan gaaray acindahu waa mafcuulkii labaad ee afara-aytada acindahu kaa agtiisa ma waxaa ahaaday cilmulghaybi waxa dadka ka maqan ogaalkooda oo fa huwa isagu marka yaraa waa ogyahay miya cilmulgheybkiibuu sidii shay had joogo oo kale miyuu u ogyahay ama uu u arkayaa waayo qof inuu aakhiro marka la tago qof cadaabkii oo wax ka qaadi karo arrin la ogaan kara ma aha waa arrin kitaab iyo cilmi u baahan marka nimankani waxaa la leeyahay kitaab ma akhriyaan marka qeybka miyay daalacdeen oy og yihiin ile marka uu leeyahay anaa cadaabkii kaa xambaarayo wax isii macnaheedu marka inuu cadaab qaadi karo iyo in kale see ku ogaaday waay ayb am lam yunaba am bal eh alam yunaba miyaan loogu khabrin bimaa kii miyaan loo sheegin fii suxufi muusaa muuse suxuftiisa ku sugnaa waibraahiima ibraahim suxuftiisa ku sugnaa alladii ibraahimkii wafaa oofinta badnaa oo wixii loo diray waajibaadka rabbi oofiyey alaa taziru bianlaa taziru miyaan loogu waramin inaynan xambaaraynin waasiratun naf dambawday wisra ukhraa tu kale culayskeeda inaynan xambaaraynin miyaan loogu sheegin oon loo khabrin oo suxufi ibraahima wa muusa aan loogu sheegin wa an laysa lilinsaani wa anhu shaniye laysa lilinsaani insaan inuunan u sugnaanin oo uunan lahayn miyaan loo sheegin ilaa maa kii maahane wax kale inuuna lahayn sacaa ou shaqeeyey maahane wa anna sacyahu miyaan loo sheegin oon loogu qabrin wa anna sacyahu camalkiisa bani aadamkii camalkiisii sawfa mar dambe yuraa in markaa yacnii la arki markaa la tusi doono sidaa miyuunan arkin marka aan loogu qabrin oon loo sheegin huma markaa dabadeed yujzaa in la abaal marinayo huwa insaankii hu sacyigii iyo camalkiisii in lagu abaalmarinayo aljazaa-a abaalmarin abaalmarintii day al awfaa dhammaystirnaanta badnayd sidaa miyaan loo sheegin kuwaan aayadahan marka laba macnoba way tilmaamayaan sababku dabcan wuxuu yahay qof asagu ku andacooday oo sheegtay qof kale inuu cadaab ka xambaari karo marka anlaa tasiru waasiratun wisra ukhraana waa inaan cadaab layska qaadi karin wa an laysa lil insaani ilaa maa sacaana inaan wax laysa sii karin yani waxaan ujeedaa qofku inuunan heli haysanin oo uunan milkigiisa ku jirin awoodiisa aynan ku jirin waxuunan shaqaysanin wixii uunan shaqaysanin isaga ma laha waxaas marka dhibkii iyo dheeftii labadaba waa laga hadlay marka dhib iyo dheef labadaba marka aayaduhu way ka hadleen marka alla wuxuu yidhi am lam yunaba am bal eh alam yunaba miyaan loogu khabrin oon loo sheegin bimaa kii fii suxufi muusaa muuse suxuftiisa ku sugnaa waibraahiima ibraahim suxuftiisii ku sugnaa alladii ibraahimkii oo wafaa oofinta badnaa miyaan loogu waramin oo suxuftaa iyo aan loo akhrinin wixii ku sugnaa alaa taziru bimaada maadaa laga bedelaa marka jumladan alaa taziru waa fi maxali jarin ayb alaa taziru bianlaa taziru miyaanan loogu waramin inaynan xambaaraynin waasiratun naf dambowday wisra ukhraa tu kale dembigeeda inaynan xambaaraynin sidaa miyaanan loo sheegin oo kutubtii horeba ay ku taallay ayb wa anhu shaniye laysa lilinsaani insaan inuunan u sugnaanin ouna lahaanaynin ilaa maa kii maahane sacaa uu shaqeeye maayo wax kale inaanu lahaanaynin miyaanan loo sheegin oon loogu qabrin aayaddan marka waa laysa lilinsaani laamka ku jira waa hoos dhigan yahay laamka xarfu jarka ahna macnihiisu istixqaaq iyo milki ayuu tusaa istixqaaq iyo milki ayuu tusayaa macnaha aayaddu marka wuxuu noqonayaa insaanku milki uma laha ilaa wuxuu shaqaystay maahani insaanku xaq uma laha ilaa wuxuu shaqaystay maahani aayaddu marka waxay anfisay qofku inuu yeelan karo oo isaga lihigiisa oo u yeelan karo wax uunan shaqaysanin waxaadan shaqaysanin adiga melihi cid kalaa iskale ciddii shaqaysataa iskale marka aayaddu macnaheedu ma ahan insaanku ma helaayo wax uunan shaqaysanin ma helaayo lama dhihin helitaankuna waa shay lahaanshuhuna shay kala wn aayaddu waxay anfisay marka waa lahaanshaha sidaana waxaan u leenahay waxa ay tahay si loo jamciyo aayaddan iyo aayaddii suuratu duur aan kusoo marnay suuratu duur waxaan soo marnay waladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum waxaan soo marnay duriyadii iyo ubadkii oo kor loo soo qaadayo aabbayaalkood meeshii ay joogeenee jannada sare layskugu keenayo ilmihii iyo aabbayaalkood marka ilmihii waxaynan shaqaysanin darajo aynan gaarin ayay aabbayaalkood ku heleen sow maaha markay iimaanka ku raaceen darteed ayay ku heleen aayaddaa marka waxay tusaysaa qof kale camalkiisa adigu inaad heli karto taas saasay tusaysaa aayaddaanna waa laysa lil insaani ilaa maa sacaa ma heli kartid ma dhihine malihid baa lagu yidhi adiga nacam middaana lahaanshay anfisay middaasna ee lahaansho kamaba hadlinba iyada helitaan unbay ka hadashay marka qofka insaanku wax uunan shaqaysanin ilaahay waa siin karaa oo jannada marka uu geliyo ilaahay waxbuu ugu darayaa bal thawaabtu marka ay tahay hal camal marka aada samaysato toban jeera la laalaabaya ilaa toddoba boqol adiga miyaa toddobada boqol wax jeer wax sameeyey ma sameynin waxaadan shaqaysaninoo ilaahay ku siinayo kugu fadilayo ee dhinaca kale sadaqadii meydka laga bixinayo inay gaarayso khilaaf ma leh xadiidkii sacd bnu cubaada wuxuu ahaa ina ummi ftulitat hooyaday waa la si waxay u dhimatay iyadoon sakaraadin ama xanuunsanin ayay u dhimatay mowtulfaj-a ku dhacday markaabuu wuxuu yidhi afa atasadaqu canha shay-an wax ma ka sadaqeeyaa hadday hadli lahayd waxbay la bixi lahayde markaabuu nabiga yidhi haa ka sadaqey man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu ninkii dhinto isagoo soon lagu leeyahay weligiisaa ka soomo alihaada yani waatay haweentii tiri ina fariidat allaahi ilaahay fariidadiisii xajka adrakat abii wahuwa shaykhun aabbahay isagoo waa yeelay soo gaartay ma ka xajin karaa haa ka xaji buu yihi nabiga sal ll ly slam marka qof kale xajkiisii qof kale soon uu sameeyey ayaa qofkan uu ku dheefsanayaa kale marka aayaddaani dheefsi ma diidine laakiin adiga ma lihid waxaasi gacantaada kuma jiraan waxa adiga aada shaqaysatay ayaa gacantaada ku jiro laakiin wixii aadan shaqaynin haddii la rabana ninkii shaqeeyey waa ku siinayaa hadduu doonana ma ku siinayo wixii sharcigu uu faray ayb oo hadda qofku hadduu ilmo dhalay ee uu dhinto ilmahaasi hadda waxa ay u sameeyaan waa waxay iyagu doonaan markaas hadday aabbayaa waalidkood baari u yihiinna waxbay acmaal bay u sameynayaan waalidku ka faa-iideysto oo sharciguna uu qariray laakiin adiga gacantaada kuma jiro ma isku halleyn kartid ilmo gadaal adiga kaa dambeeyo adiga iskuma halleyn kartid waa siday iyaga u dhaqmaan wax ku xiran waay laakiin adiga camalkaaga unbaad leedahay aayaddan marka macnahaasay tilmaantay sidaas marka waxaa looga baxsanayaa masaa-il badan oo ay ka mid tahay aayadahan sidii loo jamcin lahaa waa jamcinteeda waa lagu helayaa waxaa kaloo loogaga baxsanayaa aayaddan in la yidhaha waa mansuuqa culimada qaar baa waxay leeyiin aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay waladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum naskigana halkan maku xoog badna waayo nasakhu wuxuu galaa axkaamta akhbaarta ma galo halkaana waa khabar iyo hadal yani wax naloo sheegayo ayb midda labaad ama in la yidhaahdo sharcu man qablanaa buu ahaa annaga sharcigeennana sidaan waayo in la yidhaahdo taa waxaan ujeedaa sharcu man qablanaa waayo ummadihii naga horreeyey camalulgeyr kuma intifaacsan karin innaga laakiin waa ku intifaacsan karnaayo nusuustaas kalea daliil u ah waxaa marka tirada badan ee ama aayadaha qaarkood la kala rajaxayo ama naski la sheegayo waxaa ka fiican in la yidhaha labada aayadood laba dalaalo ayayba kala wataan aayaddan waxa ay tilmaantay insaanku milkigiisa kuma jiro wax uunan isagu shaqaysanin bis qof kale camalkiis ma ku dheefsanayo aayaddan ma dhihin waana sida ugu taxqiiq fiican oo culimada tafsiirka intooda badan ay taxqiijiyeen dabcan de waxyaabo ma gaarayaa mise ma gaaraayo meydka laysku haysta waa jiraan oo qur-aanka oo akrinta qur-aankaaba ka mida hadaad intaad qur-aan akhriso thawaabtii aad tiraa meydkii baan u hadiyeeyey culimada muslimiinta waa isku khilaafsan yihiin minhum waxaa ka mida waa gaarayaa qolo dhahayso qolo waa ma gaaraya dhahayana waa jiraan imaamu shaaficina sidaas dambow qabaa isaga inuunan gaaraynin ah ayb imaam axmedna inuu gaaraya ayuu qabaa iyagoo uga qiyaas qaadanayo sadaqada iyo soonka iyo xajka iyo waxyaabahaas aduu siday ahaataba marka aayadda macnaheedu sidaas ayb wa anhu shaniya anta mukhafafa min athaqiila waaye damiiru shani baad u qadaraysaa wa anhu shaniya laysa lil insaani insaan uma sugnaanin oo iskama laha ilaa maa kii un ma ahane sacaa uu shaqeeyey wixii uu shaqaystay unbuu leeyahay insaanku kaa unbaa isaga gacantiisa ku jiro oo mudanayaa wixii kasoo haray haddii dadkii ay markaa yacni keyrkaa hadduu anfacayo iyo haddii uunan anfacaynin ama ay wax siinayaan wax iyaga u yaallo wa ee isaga wax uu meel ku haysta ma aha gacanta wax ugu jiraa ma aha waayo de camalulgeyr waa sheegnay tusaalooyin badan qof camal uu sameeyey qof kale inuu ka faa-iideysan karo salaada janaasadaaba ka mid a janaasadu maxay tahay qof mu'mina ducadiisaa qof dhintay ka faa-iidaa soo maaha waa camalulgeyr laakiin adiga gacan kuguma jirto wax gacan adiga kugu jiro ma ahan marka camalkaagii ku dadaal sidaas weeyaan marka muhimadda wa ana sacyahu wa ana sacyahu camalkiisii insaanka camalkiisa sawfa jeer dambe ayaa yuraa la arki doonaa fii miisaanihi baa lagu arki doonaa way ama yuraa waa la tusi doonaa waay min araytuhu nacam araytu shay-a marka shaygii baan tusay ey yuraa waa la tusi doonaa camalkiisii oo camalkaagii faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah camalkaaga khayr iyo shar wax yar ha aado waad la kulmaysaa uma markaa dabadeed yujzaa waa la abaal marinayaa insaankii hu sacyigii iyo camalkiisii baa lagu abaalmarinaya aljazaa abaalmarintii al owfaa dhammaystirnaanta badnayd yujzaa marka laba mafcuul bay qaadaneen mid naa-ibulfaacil ay u qaadatay waa yujzaa ay huwa waaye midka labaadna waa hu damiirkan meesha ku jira waaye waana sacyiga ayuu u noqonayaa yujza al insaanu sacyahu insaankii waxaa lagu abaalmarinayaa camalkiisii waay ayib marka yujzaa marka naa-ibulfaacil oo u qaato mafcuulka koowaad kan labaad ba waa lagu tallaabiyaa marmarna ba la-aanaa layskaga wadaa hadda ba ma leh yujzaa hu ayaa layihi yujzaa bihi lama dhihin ayb labadaba marka waa ku imaan karaa isaga oo ba la lagu gudbiyey iyo isaga oo aan ba lagu gudbininoo sidiisa u tallaabay uma markaa dabadeed yujzaa insaankii waa la abaal marinayaa hu camalkiisii baa lagu abaalmarinaya ay bisacyihi aljazaa mafcuul mutlaq waayo marka waa masder aljazaa abaalmarin ayaa lagu abaalmarinayaa abaalmarintii day al owfaa dhammaystirnaanta badnayd ayb sidaa miyuunan ogeyn marka insaankii in camalkiisii la tusi doono la abaal laga abaalmarin doono wa ana ilaa rabbika miyaan loogu qabrin wa ana ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah un ayaa almuntahaa meesha loo dhammaanayo oo loo intihoonayo rabbigaa xaggiisa inay tahay sidaa miyaan loo sheegin oo dadku in lasoo bixinayo oo ay rabbi u dhammaanayaan un rabbi xaggiisa ay usoo dhammaanayaan ayb aayaddan marka macno ahaan sidaas waay ay muntaha alkhalqi khalqiga meesha ugu danbeyso wamasiiruhum iyo meeshay u ahaanayaanba ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa wa markaana macnaheedu maxay ka dhigan tahay wahuwa mujaaziihim biacmaalihim acmaashoodii buu ku abaalmarinayaa ayb alimaam ibnu lqayim aayaddan marka macno aada intaa uga ballaaran buu ka bixiyey oo wuxuu yidhi wa ana ilaa rabbika almuntahaa marka laleeyahay rabbigaabay wax walba u dhammaanayaan keliya ma ahan naftaani markay dhimato waa la nooleynayaa ilaahay xaggiisay aadeysaa keliya ma aha ee wuxuu yidhi kullu muraadin shay kastoo la doono idaa lam yurad liajlihi haddaan ilaahay dartii loo dooneynin waxaasi fa huwa mudmaxilun munqaticun waa baaba-ayaan waa go-ayaan wax ilaahay dartii loo samaynayaba haddaynan ahayn ayb marka wa ana ilaa rabbika almuntahaa adiga qasadkaagu inuu ilaahay xaggiisa u dhammaadaa la rabaa acmaasha aada samaynayso waxa aada rabto kulli in ikhlaas ay kaa yihiinoo xag rabbi aada u socoto fa inahu markaa wax walba oo marka aan ilaahay dartii loo jeedin fa huwa mudmaxilun munqaticun fa inahu laysa ilayhi maxaa yeele wax ilaahay xaggiisa aadaymaba ahanba ayb laysa ilayhi lmuntaha ayb ee umuuraha dhammaantoodna ilaahay bay u intihoodaan ayb marka waxaa la rabaa qofku rabbi subxaanahu watacaala inuu ahaado gaayatu kulli matluub mid kastoo wax raadinayo gaayadiisu inay ilaahay noqoto subxaanahu watacaala wa gaayatu kulli maxbuub mid walbo wax jeclaanayana ilaahay dartii un inuu u jeclaado laa yuxibu yani wa kullu maxbuubin mid kastoo la jeclaado laa yuxabu liajlihi isaga dartii aan loo jeclaanayninna fa maxabatuhu canaa-un wacadaab u fiirso wax kastood jeclaato haddaadan ilaahay dartii u jeclaanin oo jacaylkaaga rabbi aadan gaarsiinin xaggiisa jacaylkaasi wuxuu noqonayaa dhib iyo cadaab wa kullu camalin laa yuraadu liajlihi camal kasta oo ilaahay dartii aan loo rabinna loola jeedinna fa huwa daa'icun wa baatilun waa mid dayacmayo baatil ah wa kullu qalbin laa yasilu ilayhi qalbi walboon rabbi gaarinna fa huwa shaqiyun maxruum waa qalbi markaa dhur darsaday oo la hoojiyey marka wa ana ilaa rabbika almuntahaa jismigaaga iyo ruuxdaada sida ay ilaahay xaggiisa u aadayso ayaa camalkaaga iyo jacaylkaagana ilaahay xaggiisa inaad aadisa loo rabaa ood qalbigaaga rabbi u jeedisid jawaarixdaada rabbi u jeedisid walidaalika salaada markaan ku jirno oo acmaasha ugu fadliga badan qofku allahu akbar markuu yidhaahdo wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ayuu dhahayaa wejigaagii ilaahay xaggiisaad u jeedinaysaa jawaarixdaadii rabbi baad xaggiisa u jeedinaysaa iraadaadkaaga iyo qalbigaaga waxa ku wareegayo qalbiga ka doonaysid jacaylka waxyaabaha aad qalbiga ka jeclaanayso kulluhu haddaad rabbi xaggiisa geyso waxaad taxqiijisay wa ana ilaa rabbika almuntahaa ayb wa anahu alle huwa isagu adxaka isaga ayaa ka qosolsiiyo isaga ayaa ka qosolsiiyey wa abkaa isaga ayaa ka ooyinsiiyey ayb yacni miyaan sidaa loogu qabrin waayo wa anahu wa ana allaha alle huwa isaga unbaa adxaka ka qosolsiiyo ciduu doono wa abkaa isaga ayaa ka oysiiyo cidda uu doono yacnii cidduu doonana farxadda isagaa ku abuuro oo geliyo cidduu doonana murugta isagaa ku abuuro oo geliyo ayb marka allaahu huwa almudxiku almubkii waa kan wax ka qosolsiiyo farxadda ku beero qofka murugta ku beero oo markaa ka oysiiyo addoonkuna muxuu noqonayaa waalcabdu huwa aldaaxiku albaaki addoonkaa qoslaayo addoonka waa kan ooynayo laakiin alla waa kan wax ka ooysiiyo waxna ka farxiyo isagu markaa wuxuu leeyahay abuurista iyo maamulka rabbi subxaanahu wa tacaala marka meesha marka waana huwa adxaka wa abkaa wuxuu tusayaa marka camal kastoo insaanku uu samaynayo fa biqadaa'ihi wa qadarihi qadaa alla iyo qadar alla kama marna ayb xataa qosolka iyo ooyinta ilaahay baa qadaraya subxaanahu watacaala ayb mujaahid iyo waxay yidhaahdeen adxaka ahla aljannati fi ljanna ilaahay ahlu jannada waa ka qosolsiiyaa jannada dhexdeeda wa abkaa ahla annaari fi nnaar ahlu naarkiina wuu ka oysiiyey naarta dhexdeedu uga oysiiyey uga aargoostay qaar kalena adxaka iyo abkaa waxay ku macnaynayaan sida daxaak oo kale adxaka alarda binnabaat dhulkii ayuu ilaahay ka qosolsiiyeyoo way soo dwaxbay soo dhalinaysaa wa abka samaaa samadiibuu ka oysiiyey bilmatari roob ayuu uga soo oysiiyeyoo samadu waa da-aysaa ilintuna waa da-daa qosolkuna wax qofkii kasoo baxaya waayo dhulkii dhirtii waa markuu soo dhaliyo qosol oo kalea laga cabiray la macnahana waa lagu macneeyaa waxaa kaloo la yidhaahdaa afraxa wa axzana isagaa farxad geliyey murug geliyo ciduu doono ayb marka wa annahu alle inuu yahay miyaan loo sheegin oon loogu khabrin huwa isagu adxaka inuu ka qosolsiiyey inuu ka qosolsiinayo ciduu doono wa abkaa uu ka oysiinayo wa annahu alle huwa isagu amaata wou nooleeyey wou dilay wa axyaa waa nooleeyey isaga inuu nooleynayuu dilayo wa annahu alla isagu huwa isaga amaata inuu nooleynayo ciduu doono wa axyaa u dil inuu dilayaan ujeedaa ciduu doono wa axyaa uu nooleynayo marka mawdkii iyo geeridii labadaba isaga unbaa marka yacni dadka ku keenayo ayb ay amaata fi dunyaa adduunyada isagaa dadka ku dilo oo aajaashoodii markay soo gasho wa axyaa waa nooleeyey lilbacthi buu u nooleeyey ayb wa annahu alle khalaqa wuxuu abuuray isaga azawjayni labadii nooc isaga ayaa abuuray addakara labkii iyo wal unthaa dhadigii isagaa abuuray min nudfatin buu ka abuuray manidii buu ka abuuray mani xaggeeda idaa goortii ayuu ka abuuray tumnaa tusabu la shubaayo oo raximkii lagu shubaayo mani marka la shubo ayuu rabbi manidaaba wuxuu ka abuurayaa lab iyo dhadigii wa anna calayhi isaga korkiisa inay inuu yahay miyaynan ogaanin an nash-ata ahaysiinta al ukhraa dambe ahaysiinta dambe oo marka la dhintaa ka dambeynaysa bacdiga iyo isa soo saariddu inuu alle isaga isa saaray miyaynan ogeyn oon loo sheegin miyaan loogu khabrintaa annashata alukhraa marka alkhalq athaani waa abuurista labaad ee bacdiga iyo yowma alqiyaama wa annahu alle isagu huwa isaga ayaa aqnaa deeqsiiyo oo dadka kuwa marka qani ah oo deeqtoon ka yeelo oo ka dhigo wa aqnaa isaga ayaa kaydaysiiyo oo kuwa wax kaydsadana ilaahay isaga unbaa dadka ka dhigo aqnaa iyo wa aqnaa aqnaa macnaha waxay tahay mid deeqtoon ilaa alla waa midka ka yeelo dadka qofkuu doono mid deeqtoon buu ka yeelayaa wa aqnaa buu ka yeelayaa alla midkuu doono mid wax kaydsadow ka dhigayaa alqunyatu marka waxay tahay waa shayga la kaydiyo ee qofka uu u kaydsado berri inuu ku baxsado marka waxyaabaha la kaydiyay marka dee guryaha iyo dhulalka iyo daaraha dadku ay dhisanayaan iyo beeraha iyo waxyaabahaas maalka oo kaydka galo ayaa la yidhaahdaa aqnaaduna waxay ku dhacaysaa wixii qofka uu ku deeqtoonayo baryo uu kaga deeqtoonaado maanta wuxuu cuno waa haystaa wa aqnaana marka waxay tahay wuxuu cunona waa haystaa waana kaydna waa haystaa marka labadaba ilaahay baa dadka siiyo wey aqna annaasa bilamwaal ilaahay dadkuu deeq kuwa yacni deeqtoon buu ka dhigay amwaasha ku deeqtoon wa aqnaa acda alqunyata wixii ay kaydsanayeenna isagaa siiyey waa usuulu lamwaal meel ay wax kasoo galaan qofku inuu leeyahay ayb macnahaasaa marka ugu badan loona badan yahay wa annahu alle miyaan loo khabrin oon loo sheegin wa annahu ana allaha alle huwa isagu aqnaa inuu kuwa yacni dadkii uu ka yeelo kuwa deeqtoon oo maalkooda ku deeqtoon inuu isaga ka yeelayo wa aqnaa ou kaydaysiiyeyoo kuwa wax kaydsado inuu rabbi isaga ka yeelo dadka miyaan loo sheegin ayb waanahu waana allaha alle huwa isagu rabu shicraa xidiga shicraa la yidhaha rabbigii abuuray inuu yahay miyaan loo sheegin waa iyaga caabudaya xidigaasi ashicraa marka waa xidig koofur xaggeeduu kasoo baxaa waqtiyada uu soo baxana bisha toddobaad meelahaas ayuu soo baxaa oo gabayadii carabtana waa ku jiri jirto waxay dhihi jireen madaa ayluulu wartafaca alxaruuru wartafaca alxaruuru waabata naaraha waabata naaruha waahbatat naaraha shicra alcabuuru naam saas oo kalea ku jirtay warkooda naam madaa ayluulu ayluul waxaa la yidhaha bisha toddobaad bisha julaay ama luulya la dhaho ayaa ayluul la yidhaahdaa madaa ayluulu bishii toddobaad ee julaay waa tagtay wartafaca alxaruuru kulaylkiina waa kor noqday waa soo kor noqday wa ahbata naaraha shicra alcabuuru xidiga shicraa la yidhaahdana dabkeedii ayay demisay taahiir inay leedahay way caabudi jireenoo qoladan khusaaco la yidhaah ayaa caabudi jirtay baa la yidhi asalka horena waxaa u keenay abukabsha nin la dhihi jiray ayaa u keenay oo bilaabay xidigaa in markaa la caabudo abukabshahana waxay yidhaahdaan yacni qoladaas isagaa marka u bilaabay xagga hooyada nebiga sal ll ly slam hooyadii qoladeeda qoladaas marka meelahaasuu kasoo galaa uu meel unbuu meelaha ka yacni rasuulka sal ll ly slam hooyadiis ayaa marka un faraceeda si unbuu u galaabay dhahaan marka waa kii abu sufyaan yidhi laqad amira amru bni abi kabshata nebiga marka waa kii ibnu abi kabsha ku sheegay ayb carabta marka xidigaas khuraafaad fara badan bay ka sheeg sheegi jireen qoladaa ximyar iyo khusaaca iyo ayaa caabudi jir jireen bacda ayluul ayuuna soo baxaa sidaa gabayadaasba ay ku sheegi jireen waxaana la yidhaahdaa yudiiu bacda aljawsaa xidigaha jawsaa la yidhaahdo gadaasheedu ka ifaa ayb jawsaa marka kolley xidigaha aqoon badan uma lihi laakiin jawsaaga waxaan u malaynaa waxara xirka iyo kuwa ay yidhaahdaan waaye jawsaha gadaashiisa ayuu ka iftiimaa marka qaarna waxay yidhaahdaan suhayl iyo isagaa isku dhegan suhayl marka waa xidig dhankan koofur kasoo baxo walidaalika mararka qaar dadka koofur markay tilmaamayaan xidigaasay ku tilmaamaan waxay ku leeyihiin mathalan wasuhaylan markay xuduud iyo wax sheegayaan shimaalan waxaasaa ka jiro wa sharqan wagarban wasuhaylan suhaylan marka junuubkay ka wadaan koofurta xidigaas ayaana meesha kasoo baxo isaguna kaasuu la jiraa oo la socdaa bay dheheen ayay dhahaan calaa kullin marka waa xidig uun marka ay iyagu caabudi jireen taahiir inuu leeyahayna ay ka aaminsanaayeen marka rabbi wuxuu leeyahay shicraa wax la caabudo ma ahana isagaaba marbuub oo rabbi loo yahay allah rabbiga u ah caabuda waayo marka waanahu isaga miyaan loo sheegin huwa isaga waanahu alle huwa isagu rabu shicraa xidiga shicraa kan abuuray ee maamulayo ku tasarufayo inuu yahay rabbi shicraa rabbigeeda inuu alla yahay miyaanan miyaan loogu qabrinoo loo sheegin waanahu alla isagu ahlaka inuu halaagay caadan caad inuu halaagay caadkii al-uulaa ee horeysay caad al-uulaa waa qoladii marka reer hamuud ka horeysay wathamuuda reer thamuud inuu halaagay miyaanan loogu qabrinoo loo sheegin alle famaa abqaa ma baaqi yeelinoo waxba kama reebin reer thamuud wa qowma nuuxin nuux qoomkiisii inuu halaagay miyaan loogu qabrin oon loo sheegin min qablu min qabli caadin wa thamuud caad iyo thamuud ka hor reer nuux inuu halaagay inahum qowmu nuux kaanuu waxay ahaayeen hum iyaga adlama kuwa dulmi badan wa adqaa xadgudub badan min caadin wa thamuuda ka xadgudub badanay ahaayeen marka reer nuux marka waxaa la leeyahay waxaa lagu sifeeyey inay ka dulmi badnaayeen oo ka xadgudub xadgudub badnaayeen reer caad iyo thamuud hade sababta waxay ahayd iyagu nebigooda aad bay ugu dhiiranaayeen waa ku af adkaayeen kuwan waa kaga badnaayeen ayb wa kanuu fi gaayati liidaa kanuu fi gaayati liidaai linuuxin aad bay nuux u dhibi jireen tafsiir sidaas waa tafsiirka labaadna waxa ay tahay inahum waxay ahaayeen iyagu inahum waxay ahaayeen inahumta in loo celiyo qowmu nuux iyo caad iyo hamuud kulli in loo celiyo inahum kuwaa lasoo sheegay kaanuu waxay ahaayeen hum iyaga adlama kuwa ka dulmi badan wa adqaa oo ka xadgudub badan min qurayshin qurayshtan oo dadkaasaa ka dulmi badnaa kana xadgudub badnaa ilaahay waa qabtay waalmu'tafikata tii dabagedoontayna rabbi inuu halaagay miyaan loo sheegin ahwaa waa halaagay alle wa ahwaa waa halaagayo waa riday alle almu'tafikata qaryadii dabagedoontay waa quraa luud saduum waa soo marnay faqashaa alla wuu ku daboolay haa qaryadaasi maa ayuu ku daboolay qashaa uu ku daboolay wixii uu ku daboolay buu ku daboolay tacdiim ayaa ku jira marka wax weyn baa lagu daboolay fa biayi aalaai rabbika insaanow rabbigaa nicmooyinkiisa tee ahoo tatamaaraa aada ku shakiyaysaa oo markaa tatashakaku fiihaa shaki u kaaga jira ood ku shakinaysaa ayb haadaa kan oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalama nadiirun mid digaaya waa ku digayo kaas oo min annuduri kuwii digaayay ka mid ah al-uulaa ee horeeyey digayaalkii hore kuwii digi jiray ambiyadii hore ee hore usoo digay mid kamida un weeyaan ambiyadaa horay u digay unbuu isaguna la mid yahay azifat way dhowaatay al aasifatu tii dhoweyd ayaa dhowaatay midii dhoweyd ayaa dhowaatay tacbiir aada u cajiib badan wana awalba iyadoo dhoweyd bay haddana kaabiga idinku soo haysaa waay oo idinku dhowdahay waayo saacaddu inay dhowdahay dee nabiga sal ll ly slam markii la bixiyey waa kii yidhi bucithtu ana wasaacatu kahaatayni aniga ee saacadda waa nala soo bixiyey saan anagoo isu ah mar wuxuu yidhi inkaadad waxayba ku dhawaatay latasbiqunii inay iga hormarto inay iga soo hormartayba ku dhowaatay saacaddii oo marka sidaa u dhow baa rabbi wuxuuna leeyahay tii awalba dhoweyd ayaa soo dhowaatay maalin walbana oo wax ku darmaan adduunyada saacadda waa soo dhawaanaysaa maalin alla keeno saacaddii marka qiyaamo ama mid qiyaamada marka midda weynna waa soo dhawaanaysaa midda yarna waa kugu dhowdahay oo middan yarta acmaartu waaba iska yarta hoos lixdan ilaa toddobaatan acmaaru ummatii maa beyna sitiina ilaa sabciin marka qofku in allaale inta uu sii joogo adduunyada waqtiga unbaa kasii go-ayo marka shaydaan inuu noogu sheekeeyo yididiilo been ah waxaa kuu dhiman iyo weli waad noolaanaysaa xooggaaga maasha allah meel fiican oo hadda joogaa adduunyaa kuu cusub iyo waxaas oo dhan yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruuran weyna waxyaabahaas marka qof inaan iskala dagaalano oo aan runta waajahno ayaa nalaga rabaa oo qiyaamuhu inuu soo dhowaaday tii dhoweyd ay nagu dhowaatay innagana aan iyada usii soconno xaggeeda qofkii haddii uu maanta dhintana qiyaamihii waaba iska gaarayba waayo mar haddii camalkaagii uu dhammaaday uu daboolmaayo waa inaad marka kasii fakartaa waqtiga kuu harsan inaad aada uga faa-iideysato azifat way dhowaatay al aasifatu midii dhoweyd baa dhowaatay asooway soo dhowaatay laysa lahaa xaal iyadoo uunan u sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa kaashifatun fayditaan uunan u sugnaanin way soo dhowaatay iyadoo fayditaan aynan u sugnaanin fayditaanka marka maxaa laga wadaa naf og ma jirto waa ilaahay unbaa faydayo daaha ka rogayo ee naf og waqti qiyaamo imaanayo ama yani cilmigeeda faydi kartaa ma jirto ayb marka laysa lahaa min duunillaahi kaashifatun ay kashfun sidaana marka waa ku badan yahay tacbiirka saas oo kale ah siduu alla uu yihi laysa liwaqcatiha kaadibatu ay laysa liwaqcatiha takdiibun fahal taraa lahum min baaqiya ay baqiyatun haraama ka haray tanna marka macnaheedu waxa uu yahay asifat ilaasifatu tii dhoweyd baa soo dhowaatay laysa lahaa xaal uunan u sugnaanin iyadu min duunillaahi alla sokadiisa kaashifatun tu faydayso ama faydmitaan ilaahay ka soka faydmitaan ma laha say unbaa faydayo waa laidinka qariyey waayo cilmigeeda oo laa yujalihaa liwaqtiha ilaa hu ayb suurat lcaraaf aan kusoo marnay afa min hada alxadiidi tacjabuun afa min hada alxadiidi sheekadan tan ah xaggeeda miyaa tacjabuuna aada la yaabaysaan ood la yaabantihiin watadxakuuna ood qoslaysaan istihzaa'an bihi idinkoo ku jeesjeesayo qur-aankii walaa tabkuuna aydnan ooynaynin markaasi walxaal antum idinka oo wa antum idinkuna dheh saamiduuna ay laahuuna kuwa kaafiliin ahoo moog aad tihiin ayb qur-aankii shaanigiisii marka inuu aada u weyn yahaa nala tusayaayo alla wuxuu leeyahy afa min hada alxadiidi sheekadan tan ah ee rabbi uu ku hadlay subxaanahu wa tacaala xaggeeda miyaa tacjabuuna aada la yaabaysaan ood la yaabantihiin watadxakuuna aa qoslaysaan daxiga marka qosalkan la sheegayo yacnii istihzaa'an bihi idinkoo ku jees jeesayaad qoslaysaan marka qur-aankii marka la akrinayo qofka jees jees darteed inuu u qoslana ma aha si kale isagoon hadda qur-aanka ku jees jeesayninna inuu iska qoslo marka qur-aanka la akrinayo ama la sheegayo ma aha ayb walaa tabkuuna aydnan ooynaynin markaasi oo qur-aanku marka yacnii qofkii inuu markaa ku khushuuco ou ku ooyo ku tadaburo ou fiirfiiriyo yaa asalku uu yahay sida laga rabana waa sidaas waana sida ay keenayso waa ka alla dhahayo low anzalnaa hada alqur'ana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah haddaad arkay yacnii qur-aankan buur lagu soo dejin lahaa waxaad arki lahayd buurta inay dildilaacayso oo ay markaa yacni hoganayso oo qur-aanka u hoganayso walow ana qur'aana suyirat bihi ljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi lmowta haddii sidaa wax inta la aqriyo waxa nool waxa dhintay kusoo noolaanayaan oo markaa yacnii buuruhu ay ku soconayaan lakaana hada alqur'aan qur-aankaana ku habboono noqonaya ayb waxyaabahaasoo dhan marka waxay kutusaysaa geedkii nebigu uu khudbada ka ag aqrin jiray ee geedtimireedka ahaa markii uu ka tegay nebigo mimbarka uu fuulay waa kii geedkii iska ooyey oo iska qayliyey oo cabaaday hal oo toban bilood ah toban siddo ah sideedii oo kale u ololay markaasuu soo degay nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo salsalaa waa salsalaaxay waa aamusiyey markaas iska degtay xasanulbasri wuxuu dhihi jiray idinkaa uga habboon geedan khushuuca idinkaa uga habboon waayo ilaahay quluubuu idin siiyey iyo qalbi geedan aan qalbiga lahayn baa ku ta'asurtay ayb afa min hada alxadiidi miyaa tacjabuuna aad la yaabaysaan watadxakuuna ood qoslaysaan markaa istihzaa'an bihi walaa tabkuuna aydnan ooynaynin markaasi wa antum idinku saamiduuna aad tihiin kuwa markaa yacnii kaafiliin ahoo ka dhoohan wacdiga iyo waxa loo sheegayo oo qur-aanku u sheegayo saamiduuna ay laahuuna kaafiluuna waa lagu macneeya asumuudu algaflatu shaygu marka cayaar aada uga sugan tahay ayb oo waxaa la yidhaha dac canka sumuudaka war cayaartaada naga daawaayo macnaheeda dac canka sumuudaka waxaa kaloo ibnu cabaas laga sidaasaa laga wariyey cikrima isaga cabdullahi bnu cabaas wuxuu ka wariyey wa antum saamiduuna sumuudku in laga wado alghinaa heesta biluqati ahlilyaman reer yaman marka waxay yidha waxay leeyihiin usmud lanaa ay hani lanaa usmud lanaa ay hani lanaa noo hees waayo macnaha marka wa antum saamiduuna markaa macnaheeda waxay noqonaysaa idinkoo iska heesayo iska haasaawayaba qur-aankii uma jeedaan heesaad mashquul ku tihiin walidaalika waxaa xaq ah oo dhab ah qof qur-aan tadaburkiis iyo fahamkiis iyo akhriskiis ku mashquulsan qalbigiisa hees inaynan gelaynin ayb wa bilcaksina waxaa ah dadka quluubtooda heesaha ay degtay ee heesaha la jeclaysiiyey iyo muustikada qur-aanka qalbigooda waa ka baxaa ayb walidaalika heesta waxaa la yidhi qalbiga waxay ku beertaa nifaaq sida daadku meesha uu soo maro xabadda dhirta ah ama yacnii cawska uu uga uga soo baxo ayaa heestuna qalbigu nifaaq ay bud uga soo siinaysaa marka qofku inuu adduunyadii lahwi ee ciyaar looma keenin ee aayaddanna marka waxay ka mid tahay aayadaha loo daliishado heesuhu inay xaaraan yihiin heesahan weliba yacnii qalabkan macaasifta ama muustikada lagu garaacayo inay xaaraan yihiin baa aayadda ay ka qaateen culimo badan calaa hada tafsiir suuratu luqmaanna waa kusoo marnay suuratu alisraa-na waa kusoo marnay wastafziz man istatacta minhum bisawtika shaydaan codkiisu waa hees heesta wey nacam sida lagu fasiray aayadda ah wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidina sidoo kale iyadana lagu fasiray lahwa alxadiid inay heesta ay tahay rasuulkana waa kii yihi layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif inay aakhiri zamanka imaan doonaan dad yacni bannaysanayo heesaha iyo qalabkaas muusikada waana aragnaa dad badan oo hadda u taagan oo maanta dhan la qaylinayo dadkii qur-aanka akhrista ma dhahayaan qur-aankii ku dadaala ma dhahayaan bal qur-aankay waxay uga mashquulinayaan wax aan xigmadna ku dhisnayn aadna u qaab daran kuwana marka waxay rabaan waxaa inay soo nooleeyaan oy maal ku bixiyaan meelihii lagu sameynayay ay unkaan oo ay aas-aasaan oy dadka ku dhiirigeliyaan annaga dhaqankeenna hees waaye dhaqankeenni baa dhaqanka waa inta fiican lagama rabo inta xun unbaa lagu dadaalayaa ogowhe inaynan hees dhaqan noo ahayn iyo muustikana waxaaba daliil u ah dadkii bilaabay baaba qaar ama noolba hadda ama mar dhow dhintay nacam walidaalika qofka marku heeso iyo waxaa galo oo uu fanaan ou noqdo waa la deyri jiray waagii hore iyaga laftooda markay ka hadlaayaan taariikhahooda iyo waxay leeyihin waana la nacay waana la dayriyey mid walba saasuu ku dhahaa shay noocaasa sideebuu dadka dhaqan ugu noqday marka nacam shay noocaasa see annaga dhaqan noogu noqday nacam waxaa lagu leeyahy hobalada heblaayo iyo hobalada hoballa heblaayo waa wax intaan anagu noolayn ama yacni wax yar ka hor la sameey ama dadka dad badanoo nool iyagoon jirin waqti iyagoon jirin dadkii noolaa baa weli nool hadda see loo dhaayaa marka waxaas baa dadka dhaqan u ah nacam marka waxaas waxaa la rabaa in dadka la ogoleysiiyo qalbigooda la geliyo buugaagta lagu qoro hadhowna aada iska aqbashaa la rabaa marka waxaasi dhaqan nooma ah ayb dadkan marka waa dad muslimiina qur-aanka ayaa la weyn dadka soomaalida ah qur-aanka weynaantiisuna waxay keenaysaa in isaga lagu khushuuco oo isaga marka la aan marnaba qaafil laga noqonin oo qofka uunan ka dhoohanaanin fasjuduu lilaahi fasjuduu sujuuda lilaahi alla u sujuuda wacbuduu caabuda oo rabbi keligii caabuda sidaabaa markaa allah subxaanahu watacaala uu yihi suurat lqamar suurat lqamar waa suuratu makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay saddex aayad meelahaas ayaa laga reebaa oo la yidhaahdaa waqtigii beder iyo ayay soo degeen bismi illaahi araxmaani araxiim iqtarabat saacatu iqtarabad way soo dhowaatay alsaacatu saacaddii baa soo dhowaatay wanshaqa waxaa dilaacay alqamaru dayixi baa dilaacay waqad inshaqa waxaa dilaacay alqamaru dayixi marka suuraddan iyo damiddii ka horreysa munaasabadooda waa daahir aakhirka suuraddii hadda aan aan kasoo baxnay asifat ilaasifatu baa ku jirtay soo maaha tii dhoweyd baa soo dhowaatay tanna maxay ku bilowday iqtarabat isaacatu saacaddii waa soo dhowaatay ayb aydanat ilqiyaamatu qiyaamaa soo dhowaatay wanshaqa waqad inshaqa waxaa dilaacay alqamaru dayixi baa dilaacay dayaxa dilaaciisuna wuxuu ku yimid markaa kufaaru quraysh baa nabiga sal ll ly slam waxay ka codsadeen mucjizo inuu la imaado markaasaa dayixii ayagoo arkayaa nus iyo nus oo u kala go-ay qeybna halkaasay ku dhacday qeybna halkaas ayb oo xadiidka ibnu mascuud wuxuu ahaa inshaqa alqamaru calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam dayixii ayaa dilaacay firqatayni laba qeyb ayuu u kala dilaacay waqtigii nebiga firqatun fowqa aljabal qeyb waxay ku dhacday buurta wa firqatun duunahu qeybna waxay ku dhacday ka sokay buurta faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi ishhaduu war fiiriya ka marqaati noqdoayb maka ayaana dhacdadaa marka nebigu markuu maka joogay bay dhacday iyagana marka iyagoo arka markaasu haddana dayixii isku yimid isqabsaday intii markay arkeen marka maxay ka dheefeen marka kufaartii kufaaru quraysh wa in yarow haddii ay arkaan aayatan aayad hadday arkaan mucjizo qudrada rabbi iyo waxdaaniyada rabbi tusayso yucriduu way jeesanayaan canhaa xaggeeda wayaquuluu waxay dhahayaan sixrun huwa isagu ama haadaa kani sixrun sixir weeyaan sixirka oo mustamirun joogto oo daa'im ah ama mustamirun daahibun sixir tegaayo waa y tegi doono marka fiiri tacbiirka waxaa laga cabiray waa in yarow oo jumla shardiya laga cabiray jumla shardiyadaa maxaa looga cabiray marka jumla shardiyadan istiqbaalay tusee dabcan istiqbaal bay tusaysaa markii ay arkeen dayixu inuu laba u kala go-ayna ayagu markaa way beeniyeen oo beenintooda iyo rumayn la-aantoodu wax mar hore dhacay maxaa marka xaadir ama mustaqbal looga cabiray oo jumla shardiya loogu keenay waxaa loogu keenay waxa ay tahay liyadulla calaa anahum fi listiqbaali calaa mithli xaalihim fi lmaadi siday tii hore u beeniyeen ayaa haddii mid kale timaadana waa beenin doonaan waay macnaha marka takdiibka iyo beeninta ayaa wuxuu u noqday wax istimraar ay mar walba ku socdaan wain yarow hadday arkaan aayatan aayad hadday arkaan yucriduu waa jeesanayaanoo way ka jeesanayaan canhaa aayadda xaggeeda wayaquuluu waxayna dhahayaan sixrun haadakani sixrun sixir weeyaan sixirka oo mustamirun laba macnaa ku jirta daa'imun mid joogto ah sixir un joogto ah hadba uu mar walba la imaanayo ama mustamirun bimacnaa daahibun in la yiraahdo mar dhow ayuu iska tegi doonaayo aan iska sabarno wakadabuu way beeniyeen watabacuu waxay raaceen ahwaa'ahum nafahoodii waxay jeclayd ayay raaceen wa kullu amrin arrin dhammaantiisna mustaqirun mid sugan waayo oo ilaahay xaggiisa ka sugan arrin walbaa marka waa sugnaanayaayo khayr iyo sharba xag alle wax ka sugan waayo ayb mustaqirun qaraaru ayb ayb marka khayrkuna waxaa weeyaan dadkiisa ayuu u sugan yahay oo jannaday ku sugnaanayaan shartana dadkeeday naarta ugu sugnaanaya wakadabuu way beeniyeen watabacuu waxay raaceen ahwaa'ahum nafahoodii waxay jeclayd ayay raaceen wakullu amrin arrin dhammaantiisna mustaqirun weeyaan mid sugnaanaya waayo oo yacni ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa mid ku sugnaanaya weeyaan khayr iyo shar intaba ayb arrin walbaa marka xaqiiq uu leeyahay khayr iyo shar dhammaantood looxul maxfuudkana waa ku sugan yihiin xag allana marka dabcan way ka sugan yihiin ayb ayb shay waxaa kaloo la dhihi karaa shay walbaa yacni meeshiisuu ku sugan yahay khayrkiina jannaduu ku dhex sugan yahay shartii iyo waxeediina dadkeediina naartay ku dhex sugan yihiin walaqad jaa-ahum walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-ahum waxaa u yimid min alanbaa'i akhbaarihii xaggeedii waxaa ugaga yimid maa ayaa u yimid shay fiihi dhexdiisa musdajarun isdijaarun wax lagu joogsado joogsasho loogaga joogsado xumaanta waxay ku sugan tahay u yimid ayb xikmatun ayaa u timid xikmad xikmadda oo baaliqatun xeel dheer famaa tuqni famaa tuqnii maxay deeqaysaa an nuduru digniinaha yacnii kuwa digayo maxay udee maxay ka deeqayaan kuwan shaqaawo haddii qalbigooda lagu qoray kuwa digaya rususha ah ama digniinaha maxay maxay ka deeqaysaa ayb fatawalla jeeso canhum iyaga xaggooda iskaga jeesa nebi maxamedow ayb wadkur xusna yowma maalin xus yadcu daaci kan yeerayo uu u yeerayo ilaa shay-in shay intii ka ah uu ugu yeerayo shayga oo nukurin la inkiro oo nufuusta ku weyn agtooda arrin aada u daran oo naftu ay dhibsato oo la inkiro ayuu ugu yeerayaa ayb maxsharkii qiyaamaha ayuu ugaga yeerayaa ayb khushacan xaal ay yihiin kuwo hogan oo khushuuay hogan tahay absaaruhum aragyadoodu ay hogan ay hogan yihiin yakhrujuuna way soo baxayaan min alajdaati bay kasoo baxayaan qubuurihii xaggooda kaanahum xaal ay la too yihiin jaraadun ayax ayax oo muntashirun faafsan walaqad wallaahi baan ku dhaartay waa la leeyahay qad xaqiiqe ahe jaa-ahum waxaa u yimid min al anbaa'i akhbaaraha xaggooda waxaa ugaga yimid maabaa u yimid shay ahbaar fiihi dhexdiisa musdajarun ay isdijaarun joogsasho ay ku sugan tahay joogsashaa ku suganoo xumaan wax looga joogsado oo qofku uga joogsado ayaa u timid waa qur-aankan qur-aankani marka xumaan wax looga joogsado waayahay ayb isdijaarun marka masder in laga macneeyo waa musdajarun isdajara bay ahayd masderka miimig miimiga wuxuu ku imaanayaa marka musdajarun calaa zinati ismi lmafcuul ahbaartii marka waxaa uga timid qur-aankii wax markaa joogsasho ay ku sugan tahay oo lagu joogsado xikmatun baa u timid ka bedel xikmad xikmadda oo baaliqatun xeel dheer famaa tuqnii maxay deeqaysaa an nuduru kuwa digaya maxay deeqayaan dad ilaahayba qalbigooda daboolay maxay ka deeqayaan ayb oo marka macnuhu marka maada naafiye in laga dhigo waa bannaan tahay istifhaam in laga dhigana waa bannaan tahay haddii naafiye laga dhigo famaa tuqnii ma deeqayso waxba ma tarayaan waa an nuduru kuwa digaya qalbi qalalay waxba ka tari maayo ayb macnuhuna marka waxay tahay fa ayu shayin tuqni nudur idaa khaalafuuhum wakadabuuhum haddii rusul la beeniyo maxay digniinu taraysaa marka waaba la beeniyey rusushiia fatawalla jeeso canhum iyaga xaggooda ka jeesa nebiyow waa tasliya iyo sabarsiin wadkur xus yowma maalin yadcuu yadcu daaci yadcuu waawdii waa la jaray wax hadda ficilkanuna majzuum hadda ma aha waawda waxaa loo jaray marka rasman rasmi ahaan waa la jaray oo hadda musxafka kuma qorna ayb itbaacan linudqi iyadoo marka nudqiga la raacayo la raacsiinayo itibaacan linudqi marka yadcuu haddaad waawgii sheegto iyo haddaadan sheegin yadcu daaci unbaad dhehaysaa mar walba waawdaani waaba iska sheegan tahay inkastoon la qoraynin addaaci ya-deeda iyadana waa la jaray addaaci ayay ahayd takfiifan takfiif dartii baa loo jaray marka wadkur xus yowma maalin xus yadcuu oo u yeerayo addaaci midka yeerayo oo u yeerayo ilaa shay-in shay intii ka ah uu ugu yeerayo shayga oo nukurin munkarin la inkiro oo nufuusta ku adag ku culus dayib aada looga argagaxo khushacan yakhrujuuna way soo baxayaan dhe min alajdaati qubuurihii bay kasoo baxayaan khushacan xaal ay tahay midii dullaysan absaaruhum aragyadooda ka-annahum xaal ay la too yihiin jaraadun ayax ayaxa oo muntashirun faafsan marka qabri qubuurta laga soo baxayo laba si ayaa dadka loo sifeeyey fii suurati alqaarica waxaan ugu tegaynaa kalfaraashi lmabhuuth yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi lmabhuuth balanbaalis la faafiyey oo kale ayaad moodeysaa halkanna waxaa la yidhi ka-annahum jaraadun muntashir ayaxa mid kastaa xaalad buu ka tarjumaa marka balanbaalista marka ama roob ou do-o bahalladan duulduulo ama marka dab la shito bahalkan iska duulduulayo waa iska gebi dhaclayna meel uu u socdo ma garanayo balanbaalista ama bahalkan marka faraashada way iska socotaa meelay u socota ma taqaano howtalhamag waay dadku marka say u wareersan yihiin marka hore oo jihadu ay uga dhunsan tahay waxaad moodeysaa bahalkaas faraashada oo kale marka dambena sida ay ugu soo qulqulayaan meesha ay taagan tahay meesha looga yeeray ee maxsharka iyo banka qiyaamaha say ugu soo qulqulayaan waxaad moodeysaa ayax oo kale ayax markaa yacni beer ku qulqulaya oo kale ad moodeysaa sida ay u badan yihiin ayna markaa jihadooda markaa ay ugu toosayaan meeshii loo amray mid kastaa marka xaalad ayay ka waramaysaa muhdiciina marka khushacanta waxaa laga xaaleynayaa yakhrujuuna damiirka ku jiro waawga oo yakhrujuuna ayaa laga xaaleynayaa muhdiciina xaal ay yihiin kuwii degdegayo iyagoo degdegaya ayay soo baxayaan oo qubuurihii kasoo baxayaan ila daaci midka u yeerayo xaggiisa ay u degdegayaan fii suurati sa'alana waxaa la yidhi kaannahum ilaa nusubin yuufiduun shay loo taagay inay usoo ordayaan aada moodeysaa yaquulu lkaafiruuna gaaladii waxay dhahayaan haadaa kani yowmun maalin weeyaan bay dhahayaan maalinka oo casirun aada u culus waa maalin culus buu dhahayaa gaalkii ile wax u yaalla ma lahan dabadeed marka dacwadii marka ambiyada iyo siday dadkooda isu qaabileen iyo mid walbaa wuxuu ku dambeeyey iyo waanada ku jirto iyo ayuu rabbi subxaanahu watacaala aayadaha dambe looga hadlaya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih